arrintan rabaa inaan laga faaidaysto cali maanta xababkii dhacay wiilkii maalinta waxugu dilay maxamed maxamuud sheekh cali oo ganacsadaha ahaa oo ganacsada firfircoon oo dhalinyaraha ahaa inay rugta ganacsiga soomaaliyeed ay ka tacsiyenayso uga tacsiyenayso ehelkiisii iyo qaraabadii iyo asxaabtii intii jeclayd allaha u naxariisto asagana kitaabkiisa ilaahay midigta ha ka siiyo kollay naf walba way dhiman oo naf aan dhimanaynin ma jirto kullu nafsin daaiqatulmowt innagana dad islaam aan nahay naf kastana waxay ku dhimanaysaa qadar iyo ajal ilaahay ugu talagalay laakiin waxay nafuhu ku kala duwan yihiin naf baa gacanka xaq daran ay dilaysaa oo ilaahay sabab uoga dhigayaa marka waxa uun lagu kala bixi oo ilaahay wiilkaas ciddii ka xaq daraydee dishay iyo aakharadiis iyo xisaab iyo miisaan jiri doonoon rumaysan nahay runtii ru ganacsi ahaan waxaan rabnaa inaan ninka geeriyooday qaraabadiisii iyo familkiisii iyo asxaabtii ay wada ganacsanayeen aan uga tacsiyeyno waan maqalay wasiirkii warfaafinta uu sheegay runtii waa arrin dadku ay dalbanayaan in qofkii dhib dhibanaha ahaa uu cadaalad helo oo qaraabadii ay ku qanacday inay cadaalad ay helayso oo laamihii iyo hay-adihii inay shaqaynayaan cadaaladda qof walba uu uu ka dhursugayo la sugayo haddii ay maanta ay dhacdo waxaaban isleeyahay waa mararka dhibkiiyo naadirka ah ee ay dhacdo in shay sidan oo kale u dhacay deg dega ay dawladdu ay ay cadaalad ay oola timaado in wax la dilo waxaaba kasii muhiimsan in qofkii lagu qanciyo waase qofkii qofkan dilay dadkii heladaha iyo qaraabadii wiilkan dabadeedna qofku wuuba qancaya dawladdu warka ay sheegtay haddii uu jiro oo uu saa u jiro runtii waa tallaabo la odhan karo dadkii dhibanaha ahaa waxay u noqonaysaa samirsiin oo qofkii wiilkiina dilay weli banaanku joogaa oo waa waa xor samirsiin bay unoqonaysaayo dee sharcigu tuu yidi ha la qisaaso dee dawladii dee gacanteeda ku qisaastay